بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني waxaan weli ku guda jirnaa sheekha raximah اllahu tacaala inuu taqriiriyo tashaabuha ka dhexeeya bayna asmaaءi اllaahi wa sifaatihi wa asmaaءi اlmakhluuqiina wa sifaatihim tashaabuha ka dhexeeya in laga maarmaan ay tahay inay jiraan qadar mushtaragah oo ay wadaagaan xaqiiqadana ay ku kala soocan yihiin oo ay ku kala duwan yihiin arrintaasuu tusaalooyin fara badan iyo meelo badan usoo maray welina ayadoo ku guda jira inuu noo caddeeyo wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam lamaa bayana lanaa umuuran markuu noo caddeeyey arrimo lam takun macruufatan aan ahayn mid la yaqiinay qabla daalika markaa ka hor arrimo aan hore loo aqoon markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam noo caddeeyey walaysa fii luqatihim luqadoodana aysan ku jirin waa luqatulcarabe lafdun lafdi uusan ku jirin lafdigaasoo yadullu calayhaa arrimahaas tusinaya bicaynihaa caynteeda tusinaya luqada carabiga uusan ku jirin ataa wuxuu la yimid bialfaadin alfaad ayuu la yimid alfaadaasoo tunaasibu munaasib u ah tunaasibu macaaniiha macnaheeda ay munaasab u tahay tilka almacaani macaanidaas wa jacalahaa alfaadaasi wuxuu ka dhigay asmaa'an lahaa macaanidaas buu magacyo uga dhigay fa yakuunu markaa waxaa ahaaday baynahumaa alfaadan macnaheeda iyo macaanidaas kale waxaa dhexdooda ahaaday qadrun mushtarakun qadar la wadaago kaasalaati waazakaati waasawmi waaliimaani waalkufri arrimahan oo kale wey nabiga calayhi salatu salaam markuu arrimo noo caddeeyey carabta agtooda aan macruuf hore uga ahayn maysan aqoonin luqadoodana kuma jirin lafdi tusinaya arrimahaas nebigu la yimid sala allahu calayhi wasalam laakiin maadaama lafdi tusinaya oo carabiya oo ayagu hore u yaqiineen macnaha nebigu la yimid calayhi salaatu wasalaam tusinaya uusan jirin rasuulka wuxuu la yimid alfaad munaasab u ah macaanideeda ay munaasab u tahay kuwa uu la yimid macnaheeda wuxuu hadda uu noogu tusaaleeyey salaadii buu ku tusaaleeyey asalaa carab maysan aqoonin salaad wax la yidhaahdo luqadoodana kuma jirto lafdi tusinaya macnihii salaada macnaha salaada sharcigaa baa laga hadlaya salaada sharcigaa lafdi ayuu leeyahay oo carabiya miyaa jiray bayna alcarab ma jirin maxaa yeeley ayagu asalaa wax la yidhaahdo rukuuc iyo sujuud iyo qiyaam leh maysan aqoonin lafdi magac u ah salaad noocaasana ma ku jirin luqadooda wuxuu nebigu la yimid calayhi salaatu wasalaam lafdi macnihiisu uu munaasab u yahay wixii uu la yimid macnihiisa lafdigaasi waa lafdigee waa lafdu salaa asalaa xagga luqada carabiga maxay carabi u taqaanaa salaa markii la yidhaahdo adducaa bay u taqaanaa salaadii rukuucda iyo sujuudda u saaxiibka ahaydna maxaa ku jira in badan ducaa ku jirta idan macnaheeda lafdi u munaasaba oo macnaha lafdigaasi uu ximbaarsan yahay carabta agtooda iyo macnaha uu la yimid munaasaba ay ka dhexayso ayuu rasuulku ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aanka kariimkaba sidaasa waxaa loo yidhi asalaa zakadu waa la mid zakada waa tahaara waa namaa luqada carabiga markii la fiiriyo hantida la bixinayo la sadaqaysanayo ayagu maysan aqoonin zako wax la yidhaahdo oo antamaalka laga bixiyo la sadaqaysto laakiin zakada sharciga ah waxaa ku jirta tahaara nadaafa iyo namaa intaba waa ku jiraan soo ma lafdi u munaasaba ayagu ay yaqiineen oo macnaheeda uu munaasab u yahay midkan sharciga ayuu sharciga ku magacaabay sababta loogu magacaabayo waa maxay ayagaa la rabaa in la fahamsiiyo in macnahaan lala yimid lafdigan oo munaasab u yahay si ay uga fahmaan ama faham guud ay uga qaataan soomki waa la mid waa imsaaq iimaanku waa kadalika alkufr ma ahayn macaanidan oo dhan oo rasuulku la yimid macaani ay hore u yaqiineen luqadooda dhexdeedna ma lahayn alfaad lagu magacaabo kadibaa alfaadan rasuulku wuxuu u keenay calayhi salaatu wasalaam maadaama alfaadan macaanideeda ay munaasab u yihiin macaanida uu la yimid laakiin dhan walba miyay iskaga mid yihiin mase farqiyaa jira farqiyaa jira wajacalahaa asmaa'an lahaa asmaa buu uga dhigay buu yidhi fayakuunu baynahumaa markaa dhexdooda waxaa ahaanaya qadrun mushtarakun qadar la wadaago salaada daatu rukuucin wa sujuud iyo salaada bimacna ducaa qadar mushtaraka ka dhexeey oo mid walboo ka mid ah duca ku sugan waxyaabana waa ku kala duwan yihiin tan ilayn rukuucay leedahay ee sujuud bay leedahay qiyaam bay leedahay arkaanay leedahay waxyaabo fara badanaa ku jira laakiin midda ducada waxyaabahaasi ma wadato kaasalaati waazakaati wasawmi waaliimaani waalkufri buy wakadalika sidaasoo kale lamaa akhbaranaa markuu rasuulka nooga warramay uu noo sheegay biumuurin arrimo tatacallaqu ku saabsan biliimaani billaahi wa bilyowmi alaakhir allah iyo maalinta qiyaame in la rumeeyo arrimo ku saabsan markuu nebigu nooga warramay wahum lam yakuunuu ayaguna maysan ahayn yacrifuunahaa kuwa yaqiinay aakhiro iyo umuuraheeda qabla daalika markaa ka hor maysan aqoon xataa yakuuna lahum ilaa uu markaa u sugnaado ayaga alfaadun alfaad tadullu calayhaa tusinaysa umuurahaasi bicaynihaa caynteeda macnaha si alfaad caynteeda tusinaysa ugu sugnaado maba ahayn dad yaqiina macnaha alfaad uma lahayn wey wahum lam yakuunuu yacrifuunahaa maysan garanaynin umuurahan yacrifuunahaa damiirkaasi muanadka ah biumuurta u noqonaya umuur tatacallaqu biliimaan bilyowmi alaakhir maysan aqoonin qabla daalika markaa ka hor xataa yakuuna lahum ilaa marka ayaga uu u sugnaado alfaadun alfaad oo tadullu calayhaa umuurahaas tusinaysa bicaynihaa caynteeda hadday garan lahaayeen alfaad tusinaysay lahaa lahaayeen soo ma ma lahan markaa maysan aqoon alfaad tusinaysana ma laha markay arrintu sidaa tahay akhada min alluqati nebiga calayhi salaatu wasalaam xagga luqada wuxuu ka soo qaatay alalfaad almunaasiba alfaad u munaasiba litilka umuurahaas u munaasaba macaanidaasi umuurahaas la soo sheegay alfaad u munaasaba ayuu luqadii ka soo qaatay lamaa akhbaranaa lamaadaani jawaabteeda aaway akhada min alluqati wey markuu noo soo sheegay umuur qeybka ku saabsan yowma alqiyaamo ku saabsan carabtu aysan hore u aqoonin hadday hore u aqoon lahaayeen alfaad tusinaysay lahaa lahaayeen macaanideeda iyo caynteeda maadaama aysan hore u aqoonin arrimahaasna uu nebiga nooga warramay akhada min alluqati xagga luqadiibu wuxuu ka soo qaatay alalfaad almunaasiba alfaad u munaasaba litilka ay litilka alumuur arrimahaas u munaasaba bimaa tadullu calayhi ay bisababi maa tadullu calayhi wixii ay tusinaysay darteed ayuu alfaadaas usoo qaatay oo ah min alqadri almushtarak qadar wadaagid ah bayna tilka almacaani alghaybiya oo ka dhexaysa macaanidaas haybiga ah ee maqan walmacaani shuhuudiya iyo macaanida la arkayo oo xaadirka ah allatii macaanida shuhuudiga ahoo kaanuu ay ahaayeen yacrifuunahaa kuwa garanaya ay ahaayeen alfaadaasi waxay tusinayaan qadar mushtaraga oo ka dhexeeya macaanida haybiga ah macaanida haybiga ah waxuu ula jeedaa waa umuurtii aakhiro ku tacalluqday waay alumuur biاllah wa bilyowmi alaakhir waa macaani haybiya oo naga maqan qadar mushtaraga marka wuxuu ka dhexeeya oo alfaadani ay tusinaysaa inuu ka dhexeeyo umuuraha ee macaanida haybiga ah iyo macaanida shuhuudiga ah macaanida shuhuudiga waa kuwaan arkayno oo adduunyada yaallo way allatii macaanida shuhuudiga ah kaanuu ay ahaayeen yacrifuunahaa kuwa garanaya kuwa garanaya waaye carabti macnaha ay yaqiineen wa qarana bidaalika arrinkaasina wuxuu la xiriiriyey min alishaarati xagga ishaarada iyo wa naxwiha wixii la mida wuxuu kala xiriiriyey maa shay ayuu la xiriiriyey yuclamu bihi ay bisababihi lagu garanayo xaqiiqatu lmuraadi ujeeddada xaqiiqadeeda lagu garanayo wuxuu la xiriiriyey ishaaro lagu garanayo xaqiiqada ujeeddada ujeeddada laga leeyahay alfaadan ama macaanidan ay ximbaarsan tahay qaraa-in iyo astaan tusinaysa danta laga leeyahay xaqiiqada laga leeyahay wax tusinaya ayuu la xiriiriyey ka tacliimi sabiyi sida cunuga yar waxbariddiisii oo kale tan soo marna waa tacliimi sabiy ishaaraa loogu daraya soomaa si wax loo fahamsiiyo ishaaraa loo raacinayay kamaa qaala rabiicatu ibni abi cabdiraxmaan waa rabiicatu ra'yi sheikhu limaam malik wuxuu yidhi annaasu fii xujuuri culamaa'ihim kaasibyaani fii xujuuri aabaa'ihim annaasu dadka fii xujuuri culamaa'ihim culimmadooda dhabtooda waxay ku yihiin kasibyaani sida carruurtoo kale weeye fii xujuuri aabbaa'ihim aabbayaashood dhabtooda ku sugan yacni dadka culimmada dhabtooda ku sugan waxay la mid yihiin sida carruurta yaryar aabbayaashood ugu sugan yihiin carruurta yaryar siday ugu sugan yihiin aabbayaashood dhabtooda macnaha sida ay aabbayaashu carruurtooda u tarbiyeeyaan ay u barbaariyaan ayay culimmaduna daabadooda u barbaariyaan waay waana soo marnay sida aabbayaashu ay u barbaariyaan carruurtooda ilmaha markii luqada la barayo ishaaradaa lagu baraa marka ugu horeysa cunuga markuu hadal soo bilaabaya ama uu wax garan karo maalinba shayga la yidhaha waxaa soo qabo maalinka koowaad ma yaqaano macnihiisa markii la yidhaha shaygaa soo qabo lagu celceliyo oo kayrkii loo diro marna adugu ku fiirina marna wixii uu fiirina ma yaqaan laakiin markii mid kale loo diro soo qabto wuxuu fahmayaa wixii la sheegay inay waxaan ahaayeen maalinkii dambe si toosa usoo qabanaya magacii markuu maqlo iyo shaygii uu isku garanaya tartiibtaasay luqadu ku bartaan laakiin mar walba ishaaraa la socota lafdigoo mujarada waxba kuma fahmi karo wa amaa maa yukhbiru bihi rasuulu sala allahu calayhi wasalam waxa nebigu uu sheegaya calayhi salaatu wasalaam min alumuuri alghaybiya oo ah arrimaha haybiga oo naga maqan min alumuuri alghaa'iba dhe arrimaha maqan ka mida faqad yakuunu waxaa laga yaabaa inuu ahaado mima adrakuu nadiirahu waxay haleeleen inuu ka mid yahay wixii ay haleeleen nadiirahu asigoo kale ay ku haleeleen bixisihim dareenkooda wa caqlihim iyo caqligooda inuu ka mid yaha laga yaabaa ka ikhbaarihim sida sheegidoodaoo kale way bianna riixa dabeeshu ahlakad caadan inay caad halaagtay fa ina caadan min jinsihim caad waa jinsigooda waa insaan reer caad waa bashar wariixa dabeeshana min jinsi riixihim dabeeshooda bay ku jinsi tahoy la mid tah wain kaanad ashad haba ka darnaata dabeesha ay yaqaanaan markaad maqasho reer caad waxaa lagu halaaga dabayl markiiba maxaa kugu soo dhacaya maxaad fahamsan tahay wax dabeel la yidhaha waa fahamsan tahay uma baahnid inaad tiraahdo dabeel waa maxa dabeel waa midda dhacaysoo la yaqaan haba ka darnaato midda ayaga lagu halaagay ha ahaatee mid aada u daran laakiin tanay ku jinsi tahay caad maxay ahaayeen waa bashar annagoo kale ah idan tanoo kale waxyaabahan oo kale waa waxyaabo lagu haleelaya xisiga iyo caqliga labadaba marka waxyaabaha nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo min alumuuri alghaa'iba waxaa laga yaabaa inay tahay ama ay ka mid tahay waxyaabaha lagu haleeli karo dareenka iyo caqliga sida tusaalooyinkan oo kale dabeeshii reer caad lagu halaagay waa wax dabeeshan waa la yaqaanaa caadna waa la yaqaan waxa ay yihiin wakadalika sidaas oo kale qarqu fircauna fi lbaxr fircawn qaraqu fircauna fi lbaxri maashayntii fircawn lagu maasheeyey badda bad waa la yaqaanaa iyo biyo lagu maanshoobo waa macruuf soo maaha qofka haddii layidhaha biyihii uu ku maanshoobo baddii baa liqday waa wax la garan karo fircawnna waa la yaqiinay oo nin boqor ahoo kibrow ahaa laakiin bashar waay waa insaan wakadalika wakada baqiyat اlأkhbaari can umuuri can اlumami اlmaadiya sidaasoo kale waaye buu yidhi akhbaarta inta soo hartay oo laga warramayo ummadihii tegey ummadihii tegey laga warramaya akhbaartooda inta soo hartana waa sidaasoo kale macnaha wax la yaqiinay oo xisiga iyo caqliga dadku ay ku dareemayaan way walihada kana alإkhbaaru bidalika sidaa darteed arrintaa in laga warramo waxaa ahaata fiihi dhexdeeda waxaa ku sugnaatay cibratun lanaa annaga cibraa noogu sugan ka warramidda arrintan cibraa noogu sugan kamaa qaala tacaala laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab qasaskooda iyo qisooyinkooda waxaa ku dhex sugan cibro ayuu waxay ugu sugan tahay liuli lalbaabi dadka caqliga u saaxiibka waxay cibrada noogu sugnaatay waa inaan si fiican u fahmayno waxa laga sheekaynayo iyo waxa ku dhacay iyo dadkaasi wixii ay ahaayeen tasawur fiican ayuu qofku ka haystaa ilaan waxyaabihii laga warramayey oo laga sheegayay ayaa waxay yihiin wuxuu wax la mid uu arkaya oo u muuqdo oo uu dareemaya taasoo kale si waadixa ayuu qofku u fahmayaa waqad yakuunu aladii yukhbiru bihi arasuul sala allahu caleyh wasalam waxyaabaha nebigu sheegaya waxaa laga yaabaa inuu ahaado maa shay inuu noqdo lam yudrikuu midlahu asoo kale aysan haleelin addoommada almuwaafiqa lahu inaysan haleelin asigoo kale almuwaafiqa lahu ee waafaqsan fi lxaqiiqati xaqiiqa ahaan u waafaqsan min kulli wajhin dhan walba ka waafaqsan inuusan noqon ayaa laga yaabaa yacni nebigu inuu ka warramo arrimo aysan haleelin asigoo kale oo waafaqsan dhan walba ka waafaqsan inaysan haleelin ayaa suuragala laakiin fii mufradaatihi laakiin mufradaadkiisa shaygaasi mufradaadkiisa waxaa ku jira maa yushbihu mufradaatihim mufradaadkooda wax shabahaya min bacdi alwujuuhi wejiyada qaar ka shabahaya waxyaabaha nebigu ka warramayo calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa inay noqdaan wax basharku aysan haleeli karin asoo kale asoo kale weligeed maysan arag wax asiga la mid ah oo xaqiiqa ahaan u waafaqsan min kulli wajhin ka waafaqsan maysan haleelin mana arag laakiin mufradaadka shaygaasi laga warramayo uu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam mufradaadkiisa waxna waa jumladii laga warramay waxna waa mufradaadkii lakala markii la kala qaado mufradaadkiisa waxaa ku jira wax shabahaya mufradaadka ayaga agtooda yaalla kana shabahaya min bacdi alwujuuh wejiyada qaar ka shabahaya kamaa idaa akhbarahum sida hadduu uga waramo kala way can alumuuri alghaybiyati arrimaha qaybiga ee maqan almutacalliqati ee ku tacalluqda billaahi alle walyowmi alaakhiri iyo maalinta qiyaamo falaa budda waxaa laga maarmaana an yaclamuu inay ogaadaan addoommadii macnan mushtarakan macno la wadaago wa shibhan iyo shibhi inay gartaan bayna mufradaati tilka alalfaadi alfaadaas mufradaadkeeda u dhaxeeya wa bayna mufradaati alfaadi maa calimuu iyo mufradaadka alfaadii wixii ay garteen fi dunyaa adduunyada ay ku garteen bixisihim dareenkooda ay ku garteen wa caqlihim iyo caqligooda ay ku garteen inuu ka dhaxeeyo macno mushtaraga iyo shibhi si inay ogyihiin arrintaasi waa laga maarmaan waxaa laga maarmaana inay addoommadu ogyihiin macnan mushtarakan macno la wadaago iyo wa shibhan shibhi inay ogyihiin shibhigaasiyo u dhexeeyaa bayna mufradaati tilka alalfaad alfaadaasi mufradaadkeeda alfaadda laga hadlayo waa alfaaddii aakhiro ku saabsanayd waa alfaaddii qaybiga ahayd ama alla ku saabsan subxaana wa tacaala ama aakhiro ku saabsan alfaaddaasi mufradaadkeeda iyo wa bayna mufradaati alfaadi maa calimuuhu iyo mufradaadka alfaadii wixii ay ogaadeen wixii ay yaqiineen macnaha addoommadu fi dunya ay ku yaqiineen alfaaddeeda mufradaadkeeda oo ay ku yaqiineen bixisihim dareenkooda iyo wa caqlihim caqligooda mufradaadkaasi waxaa laga maarmaanaya inay ka ogyihiin macno mushtaraga iyo shibhi inuu ka dhexeeyo umuuraha sheikhu hadda ishaarayo maalan aakhiro waxyaabaha nooga maqan oo aanan ka warqabin ama aanan ogeyn waxaa ka mid a naciimuljanna oo ayaga wax lamid a aanan ku arag adduunyada adduunya kumaanan arag naciimuljanna laakiin mufradaadka waxa jannada ku sugan markii laga hadlayo mufradaadkooda mufradaadkaasi wax la mac yacni wax la mid ah ama la macno ah oo shabaha min kulli lwujuuh ma aha wejiyada qaar ay iska shabahaan ama macaanida guud ay wadaagaan oo annaga aan naqaano ma jiraan way jiraan waana badan yihiin maalan hadda labanuljanna ka mid ah allah subxaana wa tacaala waxyaabuhu jannada ku sheegay waxaa ka mid ah wa anhaarun min labanin soo maa lafdu laban caano baa la yidhahdaa adduunyada markaan joogno caanaha waa naqaanaa noocyadeeda kala duwan laakiin labanuljanna iyo labanudunya isku mid miya min kulli wujuuh iskaga mid ma ah ma hayno laman ljanna wax waafaqsan fi lxaqiiqati min kulli lwujuuh ku waafaqsan annagu ma naqaano laakiin waxaa naqaanaa waxay mufradaadka isku waafaqsan yihiin oo macnaha guud ay isku waafaqsan yihiin qadar mushtaragana uu ka dhexeeyo waa maxay waxaas qadar mushtaraga uu ka dhexeeyo waa caaniha adduunyada oo laban baa la leeyahay kuwaan sida kuwaas loo leeyahay laban sida loo leeyahay macnaha guud way isku waafaqsan yihiin laakiin fi lxaqiiqati way ku kala duwan yihiin marka waxaa laga maarmaan ah umuuraha qaybiga ama allah ha ku saabsanaadaan ama yowma alqiyaama ha ku saabsanaadaane waxaa laga maarmaana addoommadu inay og yihiin macno mushtaraga iyo shibhi ka dhaxeeya mufradaadka alfaadda waxyaabahaas qaybiga ah iyo alfaadda waxyaabaha ay yaqaanaan oo bixisihim wa caqlihim ay ku yaqaanaan inuu qadar mushtaraga iyo shibhi ka dhexeeyo waa laga maarmaa arrintaas inay og yihiin haddaysan arrintaa ogaanna hadda ma fahmi karaanba waxa laga hadlayo arrintaa haddaysan jirin faham ma jiri karo markii la yidhaahdo allah subxaanahu wa tacaala waa mutasifun bisamci asamc markii laga hadlayo waa naqaanaa waxaa loola jeedaa waa maqal soo maa allah subxaanahu wa tacaala oo samciga lagu sifeeyey iyo midka aan naqaano wax ma ka dhexeeya qadar mushtaragaa ka dhexeeya shibhi baa ka dhexeeya qadarkaas mushtaraga ah waa lafdiga iyo macnaha caamkaa baa ka dhexeeya laakiin fi lxaqiiqa min kulli lwujuuh ma iskaga midba maya asoo kale annaga maanan arag samciga ilaahay waa mid u gaara subxaana wa tacaala laakiin waxaan haynaa wax shabaha ama la wadaaga lafdiga ay wadaagaan waa qadarka mushtaraga ee ka dhexeeya wax walbo ilaahay lagu sifeeyo subxaana wa tacaala ama asmaadiisa ka mid ah qadarka mushtaraga hadduusan jirin waxaan fahmi karnaba ma ah qadarka mushtaraga waa wixii basharku wax ku fahmayeen wey walidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu tilmaamaya allah inuu yahay samiicun basiir ishaarou raaciyey soo maa xadidka hadii macruufa waa ishaaraduu raaciyey muxuu ishaaray asamcu walbasaru ishaaray markuu ishaaraya ma tashbiih buu ula jeedaa mase wuxuu rabaa inuuna fahamsiiyo macnihii guuda ka dhexeeyey labada samciyo labada basar macnaha guuda ka dhexeeyey inuuna tusiyu rabaa markaasu wuxuu ishaaray samcigiisii iyo araggii buu ishaaray macnaheedu ma ahan inuu samcigu samciga la mid yahay basarkana uu basar la mid yahay maaha laakiin wuxuu ku ishaarayaa qadarkii mushtaraga ahaa ee ka dhexeeyey bayna samci illaah wa samci alcibaad wa basar illaah wa basar alcibaad qadarkii mushtaraga ahaa ee ka dhexeeyey ayuu ishaaradu ku saabsan tahay si dadku u fahmaan waxa laga hadlayo inay maqal iyo arag yihiin فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا هدي وحير معناهاس الدنيا ذا كسغن لم يشهدوه أي سن أرق أدومضو بعد ولي معناها الدنيا ذا كسغن هدي سن ولي أرق أي سن شاهدين ويريد أن دون أن يجعلهم إن يكدغان ويريد أن دون أن يجعلهم إن يكدغو يشهدونه إن أركان شهادة كاملة أرقتنا ميسترا liyafhamuu bihi qadra almushtarak si ay u fahmaan qadarka mushtaraga ah baynahu wa bayna almacna algaayb baynahu macnahan adduunyada yaalla ee weli uusan arag dhexdii wa bayna almacna algaa'ibi iyo macnaha maqan farqi qadarka mushtaraga ah ka dhexeeya si ay u fahmaan hadduu rabo ashhadahum iyaah wuu tusinayaa ayagii buu arrinkii tusinayaa adduunyadii macnihii yilay wa ashaara lahum ilayhi waana u ishaarayaa وفعل فعلا وحنا سمينا يا فعل يكون حكاية له أو حكاية النقنية وشبها به إيه الشبه النقنية يعني فعل شبه النقنية يعلم المستمعون مستمعين تؤي وقاذان أن معرفتهم بالحقائق المشهودة معرفة يا أقونت يقول ليهين وحيابها حقائقه لا أركيو هي الطريقة هي الطريق التي ووضدي يعرفون بها أي كجرنيين الأمور الغيبية الغائبة أرمها مقن أي كجرنيين وعليا شيخ هدي معناها أن الدنيا ذي الله أيسن عرق بأيو مركي معنه غائب كهلوغا ورمي كي الدنيا ذي الله ما يسن عرق وحونا الربا إنو كدغو أن كوا أركي إنو كدغو سي أي أفهمان qadarkii mushtaraga ahaa ee ka dhexeeya macnahan adduunyada yiilay iyo macnaha qaa'ibka kii adduunyada yiilay ee kan aakhira kan yacni qaa'ibka mushtaraga la ahaa hadduusan kii adduunyada qofka aqoon kii aakhira ma fahmi karaa kii aakhira ma fahmi karo muxuu u baahan yahay marka qofkan in la baro marka hore kii adduunyada yiilay in la tusiyo oo la yidhaahdo kan iyo noocaan waa in la yidhaahdo taasuu u baahan yahay si uu u fahmo qadarkii mushtaraga ahaa ee ka dhexeeya macnaha adduunyada iyo midkii qaa'ibka ahaa ee maqnaa macnihiisii wuu xaadirinayaa marka ashhadahum iyaah wuu tusinayaa wa ashaara lahum ilayhi waana u ishaarayaa ishaarana waa ugu darayaa waa u tilmaamayaa wa facala ficlan yakuunu xikaayatan lah wuxuuna samaynayaa ficil arrintaasi xikaayo u ah uu kusoo xikaayon ficilka ileen wuxuu tusinayaa qofkii waxbuu fahamsiinayaa wa shabahan bihi xikaayatan lahu wuxuu u noqonayaa xikaayo wa shabahan bihi iyo shabah shaygaasi lagu shabahayo yaclamu lmustamicuuna mustamiciintu markaa waxay ogaanayaan anna macrifatahum bilxaqaa'iqi almashhuuda aqoonta ay u leeyihiin xaqaa'iqda la arkayo hiyo dariiqu inay tahay waddadii allatii waddadaasoo yacrifuuna biha ay ku garanayaan alumuura alghaa'ibata arrimaha maqan waxa shaahidkahay arkayaan garashadeedu waxay waddo u tahay wixii qaa'ibahe ka maqan inay fahmaan فينبغي وحا حبون مركا أن تعرف هذه الدرجات درجات كان إن لقرته أولها درجات كمدة أقوه الرئيس وحاوي إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة إدراك الإنسان إنسان كإنه هليله المعاني الحسية معاني ذا حسية المشاهدة إلا أركي الحس ودرينكي ومعاني ذا الدريميو إلا أركيو إنه إنسان كهليله ومدكوات وثانيها مد لبعض وحوى عقله قرشديسة لمعانيها أمورها سحسيقة معاني ذي إنو قرته الكلية إيقود معاني ذي عامكا إنو قرته وثالثها مد سدحات تعريف الألفاظ وبرد لبري الفاضي التي أدالت تسينيس على تلك المعاني معاني ذاس الحسية والعقلية معاني ذي حسيقة هي معاني ذي عقلقة ألفاظ تسينيس إن لا تعريف إن لا بروي saddexdaas darajo ayuu qofku wuxuu ku idraagi karaa macaanida ashyaa ashyaada macaanidooda khitaabkana uu ku fahmi karaa midda koowaad qofka waa inuu haleelo macaanida xisiga ee la arkayo midda labaad waa inuu fahmo macnaha kulliga ee ku jira midda saddexaadna waxaa waye macaanidaas alfaadii loo isticmaalayay ee tusinaysay waa inuu barto oo la baro intaa hadduu helo waxyaabo badan uu khitaabka ka fahmaya sheikha wuxuu yidhi fa haadihi almaraatib اhalaau saddexdan martabadood laa budda minha waa laga maarmaan fii kulli khitaabin khitaab walba hadal walba oo dad lagula hadlayo saddexdan waa laga maarmaan inay jiraan faidaa abara faidaa akhbaranaa can اlumuuri اlgaa'ibati faidaa akhbaranaa hadduu rasuulka nooga waramo can اlumuuri اlgaa'ibati arrimaha maqan falaa budda min tacriifina waxaa laga maarmaana in nala baro almacaaniya almushtaraka macaanida ka dhexaysa baynahaa arrimahaas qaa'ibada ahee maqan wa bayna alxaqaa'iqi almashhuuda iyo xaqaa'iqda mashhuudada ahee la arkayo wixii ka dhexeeya macaaniyahe mushtaraga waxaa laga maarmaana in nala baro walijtibaaha iyo ijtibaahi alladii kaasoo baynahumaa u dhexeeya ijtibaaha udhexeeyana ayadana inaan garanno waa laga maarmaana wadaalika arrinkaasina wuxuu ku dhacayaa bitacriifina waxaana lagu fahamsiin karaa waxaa waaye bitacriifinaa barideenna annagana la barayo alumuura almushaahadata arrimaha la arkayo uma in kaanat midlahaa hadday markaa la mid tahay ayadii umuurihii la arkayay markiina la baro la yidhahdo tan waa wixii la arkayo adduunyada yiilay kuwa qaa'ibada ah noo laga warramayo hadday la mid tahay oo isku mid yihiin min kulli lwujuuh lam yuxtaj ilaa dikri lfaariqi farqi in la sheego looma baahna dhan walba hadday iskaga mid yihiin farqi in noola sheega uma baahnin umuuraha qaa'ibka ah waxyaabo kuwa hadda annaga aan naqaano la mida way jiraan soo maaha min kulli wujuuh kala mida waxaa ka mid a qisadii hadda reer caadoo kale reer caad dabeelaa lagu halaagay dabeeshuna waa min jinsi hada riix sharax kale miyaan u baahanna in noola sii sharaxo uma baahnin lam yuxtaj ilaa dikri lfaariq faariq in loo sheego looma baahna buu yidhi xaaladan hadday isku mid yihiin waxaan arkayno iyo waxa qaa'ibkee laga warramayo hadday isku mid yihiin lam yuxtaj loo baahan maayo ilaa dikri lfaariqi faariq sheegidii kamaa taqadama fii qisasi اlumam sida ummadaha qisooyinkooda kusoo hormartay buu wain lam yakun midlahaa midkaan noola sheegay hadduusan la mid ahayn midlahaa ay midla lumuuri اlgaa'iba hadduusan ahayn bayana dalika bidikri اlfaariq bayana daalika arrinkaas waa caddaynaya wuxuuna ku caddaynayaa bidikri lfaariqi faariqi sheegiddiisa ayuu ku caddaynayaa bian yuqaala in la yidhaahdo kala way laysa daalika midla haada kaasi ma aha midla haadaa kanoo kale ma aha wanaxwi daalika iyo wixii la mid a markan waxbaa jira soomaa farqi baa jira hadduusan isla mid ahayn dabcan qadar mushtaragaa ka dhexeeya laakiin midliya oo min kulli wujuuha kama dhexayso maxaa markaan loo baahan yahay in faariq la sheego in la caddeeyo laguna caddeeyo bidikri lfaariq faariqa sheegidii sababtii in lagu caddeeyo sida in la yidhaahdo laysa daalika midkaas ma aha midla haada kan oo kale midka qaa'ibka ahee maqan kan hadda aad taqaanaan lama mid aha in la yidhahdo wanaxwi daalika iyo wixii la mid ah sida loo yidhi naciimuljanna iyo barwaaqadii jannada ku sugnayd adduunyada wax yaala lama mid ah saasaana la yidhi soo maaha haddii caano intilna la yidhahdo noolaga aamuso caanahan isbedelaya ee doorsoomaya hadday wax yar yaallaana nagu soo dhacaya khamro haddii la sheego waxaa nagu soo dhacaysa middaa maanka doorisa markaasa waxaa noola sheegay waxaa adduunyada yaalla iyo waxaa aakhiro yaalla inay magacyada wadaagaan meeshaas waxaan ka garanay noolagu caddeeyey bidikri lfaariq faariqii baa noola sheegay labada shay u dhexeeyey waidaa taqadara intifaau lmumaahalati haddii wuxuu yidhi la qadaray ama ay sugnaatay intifaau lmumaahalati in la anfiyo mumaahaladii hadday sugnaatay oo la qadaray kaanat alidaafatu idaafadu waxay noqotay waxdahaa keligeed waxay noqotay kaafiyatan mid ku filan fii bayaani alfaariqi faariqa caddayntiisa keligeed ayaa ku filnaatay haddii mar mumaahalo la diiday oo aan fahanay mumaahalo wax la yidhaha inaysan jirin idaafada waxay nooga filan tahay in faariq la sheego faariq in lagu caddeeyo idaafadaa ku filan annaga waxaa noola sheegay nafyulmumaahala ayaa noo sugnaatay markii sifaadka alla laga hadlaya soo maa qaacidaa nala siiyo alla wuxuu yidhi laysa ka midlihi shay-un markii samcullaahi aan ka warramayno oo aan nidhaahno samcullaahi oo alla aan u nisbayno u idaafayno ma faariq kalaan u baahanna yaa mase mar haddii ilaahay loo idaafeeyo faariqu waa cad yahay mar haddii ilaahay loo idaafeeyo faariqu waa cad yahay maxaa yeelay alla wax lamida inaysan jirin ayaa qaacida noo ahay samcu zayd markii la yidhaahdana faariqa kan alla iyo kan zeed u dhexeeya waa cadda kan zeed waa mid bashar midka allahna waa allihii khaaliq aha samcigiisa wey sheikha wuxuu leeyahay marka haddii la qadaray oo sugnaatay intifaau lmumaathala mumaathala in la anfiyo la diido kaanat alidaafatu waxdahaa kaafiyatan idaafada keligeed ayaa waxay tahay mid ku filan fii bayaani alfaariqi faariqa caddayntiisa wa intifaau tasaawi in la anfiyo isla min isla sinaan in la anfiyo laa yamnacu minhu diidi maayo wujuudu lqadari wujuudu lqadri lmushtarak qadar mushtarag ah jiritaankiisa alladii qadarkaas mushtaragoo huwa madluulu lafdi lmushtarak lafdiga mushtaraga wuxuu tusinayay ah taas diidi mayso sheekhu markuu kuu sheegay mumaahalada haddii la anfiyo idaafo inay kugu filan tahay wuxuu intaa kuu raaciyey isla sinaan in la diido macnaheedu ma aha in mamnuuc ay tahay qadar mushtaraga inuu jiro qadarkaasi mushtaraga ah waa lafdigii mushtaraga ahaa waxa uu tusinaya lafdigu waa mushtarag lafdiga markii laga gudbana maxaa jira qadar mushtaraga ayaa jira qadarka mushtaraga waa macnaha caamkaawa taasi inay yani ma diideyso tasaawi in la diido ma diideyso qadar mushtaraga inuu jiro meeshaas waa meesha mucaatiladu ay ku lumeen intaasay diideen ayagu waxay diideen inay sifaadka iyo asmaada sugaan ayadoo qadar mushtaragana uu jiro maca nafyi lmumaathala mumaathalana la anfinayo meeshay ku lumeen waa halkaa qolooyinka mumailadana ayagana halkaasay ku lumeen maxaa yeeley ayagu waxay diideen nafyu lmumaahalati way diideen waxay yidhahdeen allah iyo makhluuq waa isku mid samcunaa ka samci illaah wa basarunaa ka basar illaah wa yadunaa ka yadi illaah ilaahay khalqigiisa ayay isku shabaheen mucaadiladana waxay yidhahdeen annagoo tashbiihaas ka caranayna wax qadar mushtarag la yihahda ma jiraan allah subxaana wa tacaala sifaadkiisa iyo asmaa'diisa laba dariiq midaa idiin furan inaad tidhaahdaan ilaahay waa samiic waa basiir oo wuxuu ku sifaysan yahay sifatu الsamci wاlbasar wاlxayaa wاlraxma laakiin maca dalika waxaan leenaha ma naqaano macnaheeda wax macnaheeda aan naqaano ma aha macnaha qadar mushtaraga ma jiro waay waa lafdi mujarada wax dhaafsiisanna aysan jirin dariiqadaasina waa dariiqaة اlmufawida ahlu tafwiid waddadii ay mareen waay waana dariiqo baatila waay salafkuna mufawido ma ahayn sidaa dadka qaar ay u tiiriyeen waa qalad in salafka tafwiid loo nisbeeyo tafwiidka salafka loo nisbeeyo waa tafwiid اlkayfiya ma ahan tafwiid اlmacna macnuhu waa macruuf alla wuxuu nagula hadlay bilisaanin carabiyin mubiin waxaa cajiib oo la yaab leh sida culimmada qaar ay yidhaahdeen waxyaabo basiida oo sahlan oo laga yaabo caqliga insaanka inuu in badan laga yaabo inuu soo dhoweyn karo sharcigu nooma wakiilan gacantuu geliyo waa ka hadlay wax uu ka tega ma leh wixii ugu weynaa wax laga hadlo oo ah wixii ku tacalluqay allah subxaana wa tacaala in la yidhahdo macnaheeda lama yaqaan waa wax qariiba waa xaajo gudashadiina laga hadlo oo la yidhahdo sharcigu waa ka hadlay wax walba rasuulku waa noo bayaaniyey sidaasay saxaabadu dhihi jireen laba mid waaya marka waxaan u gara weynay sifaatkan macnaheedu in rasuulku naga qariyey calayhi salaatu wasalaam haddii rasuulkaa qaryo la yidhahdana meeshaasi maxaa ku jira caddayntii nebiga laga dalbay iyo risaaladii laga dalbay inuu ummadda gaarsiiyo inuusan gaarsiinin taasina waa qadxun fi rasuul calayhi salaatu wasalaam waa khatar haddii la yidhaahdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam laftirkiisa ma yaqaana waxaa ka dhalanaysa nebiga wixii loo soo dejiyey qaybo ka mid inuusan aqoon wuxuusan aqoonna ummadda uu ku dul akhri jira uusan fahamsanayn wax laga wado ayadana waa arrin khatarteeda leh labadaa ka bixi maayaan inay yidhaahdaan marka tafwiidka waa meeshuu leeyahay sheikhulislaam waa sharu aqwaali ahli lbidac aqwaasha ahlulbidaca waa kon ugu sharta badan waay maxaa yeele baab khataroo furaya in la yidhaha diinkii qaybo ka mid ahaba lamaba yaqaanba waxay yihiin waa arrin khatara waay weliba masaa'il caqiidaho muhiimana ku tacalluqda dariiqada marka nabadgelyada badan waxaa waay adoo ilaahay tamhiilkan anfinaya inaad haddana sugto lafdigii iyo macnihii caamka ahaa taana ka dhalan maysa qadarka mushtaragga ka dhalan maayo almumaahala min kulli lwujuuh dhan walba inay iska mid yihiin ka dhalan mayso mana ka laasimayso alimaamu daarimi raximahullah markuu radinayey bishir almarisi waxyaabuu yidhi waxaa ka mid a haddii wuxuu yidhi alla markaan ku magacaawno magacyadiisa ay tashbiih noqonayso faallaahu caza wajalla awalu lmushabihiin bu waxa wax shabahayaba ilahay asaa ugu horeeya ilaa asaa magacyadaan la baxaya ma annagaa u bixinay mase asaa la baxay annaga waxaan u sheegnay ilaahay ma jiraan wuxuu noo sheegay oo kitaabkiisa noogu sheegay keliyaan sheegna asigaa wuxuu yidhi samiicaan ahay basiir baan ahay xakiimaan ahay wuxuu yidhi baan sheegnay haddii arrintaasu ay tashbiihi tahay faallaahu awalu lmushabihiin asaa ugu horeeya haddii arrintaasu ay tashbiih tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam asagana muxuu noqonayaa mushabbih buu noqonayaa qowlkooda marka waxaa ka laazimaya allah iyo rasuulkoodaba inay mushabbihin yihiin maxaa yeelay ahlu sunnaha waxay jeebkooda kala yimaadeen ma jiraan wax walba waxay ka qaateen qur'aanka iyo sunnada wixii ku yimid alfaaddii ku timid ay soo qaateen siday ahaydna way u sugeen ziyaaday ku darsadeen haba yaraatee ma jirto ninkii yidhaha marka tasmiyadaasaa tashbiiha macnaheedu waxaa waye allah tashbiihi ku dhacay waay waa ka laazimaysaa macnaha wabihi sirnaa nafhamu lumuura alqaa'ibata wabihi ay wabihaada arrinkan sababtii ayaan sirnaa waxaan ahaana buu yidhi nafham nafhamu lumuura alqaa'iba arrimaha maqan inaan fahamno arrintaanan arrimaha maqan ku fahmaynaa buu yani sida hadda lasoo sharxaan ku fahmi karnaa walowla almacna almushtarak hadduusan jiri lahayn macno mushtaraga maa amkana dalika qad weligeed ma suuro gasheen buu yidhi inaan wax fahmno haddii macno mushtaraga uusan jirin weligeed ma suuro gasheen inaan wax fahmno haddii la yidhaahdo allah subxaanahu wa tacaala samci buu leeyahay markaad tidhaahda samci buu leeyahay qofku waxaa kusoo dhacay samci waa maxay maxaa u sheegaysaa haddaad tidhaahdid samci macnihiisa ma aqaan qofkaasi ma fahmin waxa ka hadlayso yaa ma fahmin samci haddaad tidhaahde waa maqal hadda qadarkii mushtaraggaabaad sheegtay haddaad tidhaahda waa maqal waxaad sheegtay qadarka mushtaragga ah maqal iyo dhagana waa kala duwan yihiin ayaa la isku qaldin ilaahay subxaana wa tacaala wax dhagaa looma sugin kitaab iyo sunna midna laguma sugin laakiin maxaa lagu sugay samci baa la sugay samci waa maqal dhagana waa waa waa waa dhago waa ka gooni marka waxa ilaahay aan sugayno waa samci ee dhaga ma aha waa maqal ee dhaga ma aha maxaa yeeley dhago qur-aanka iyo sunnada midna kuma soo aroorin ihbaatkeeda iyo sugideeda ahlu sunnahana mar walba kitaabkii sunnada ay daba joogaan meeshii kitaabkii sunnadu ay ku eg yihiin ama ay ku ekaadaan ku ekaanayaan nafyan wa ihbaatan labadaba waxyaabaha ama alfaadaha markii alfaadda laga hadlaya ama macaani lalfaad hadda waxaan kusoo jirnay macaani lalfaad in laga hadlo iyo waxyaabaha ka dhexayn kara macaanida ama alfaadda macaanideeda culimmadu waxay u qaybiyeen shan qaybood inuu ka dhexeeyo laba baydaa lagu jamciyey marka laba bayadaa lagu jamciyey قال شاacر ونسبة الألفاaظ للمعاaني ونسبة الألفاaظ للمعاaني خمسة أقساaم بلا نقصان ونسبة الألفاaظ للمعاaني خمسة أقساaم بلا نقصان ونسبة الألفاaظ للمعاaني خمسة أقساaم بلا نقصان تواطؤ تواطؤ تشاكل تخالف تواطؤ تشاكل تخالف تواطؤ تشاكل تخالف والاختلاف عكسه الترادف والاختلاف عكسه الترادف ونسبة الألفاظ للمعاني wuxuu leeyahay alfaada nisbadeeda lilmacaani macaanida loo nisbeeya khamسaةu أqsaamin شhan qaybood wey bilaa نqصaani نqصaan la-aan تawaaطuءun wey تashaakulun تakaalufun meeqa waa intaasi waa saddex واlاkhtilaafu waa kii afaraad cagsuhu cagsigiisuna ataraadufu taraaduf waaye buy alfaadda macaanideedu shantaas ayay u qaybsantaa atawaatu waxaan sharaxaynaa shantan macnahooda atawaatu waxaa la yihahdaa huwa alitixaadu fi اllafdi wاlmacnaa maca atasaawi huwa alitixaadu fi اllafdi wاlmacnaa maca atasaawi والاتحاد في اللفظ والمعنى مع التساوي والتشاكل والتشاكل هو الاتحاد في اللفظ والمعنى هو الاتحاد في اللفظ والمعنى مع التفاوت في المعنى مع التفاوت في المعنى قوة وضعفا مع التفاوت في المعنى قوة وضعفا كالعلم والوجود كالعلم والوجود والتخالف هو الاختلاف في اللفظ والمعنى والتخالف هو الاختلاف في اللفظ والمعنى وعدم الاشتراك في أي جزء من المعاني وعدم الاشتراك في أي جزء من المعاني والاشتراك والاشتراك هو الذي يتحد هو الذي يتحد في اللفظ ويختلف في المعنى هو الذي يتحد في اللفظ ويختلف في المعنى والترادف والترادف هو الذي يتحد في المعنى دون اللفظ هو الذي يتحد في اللفظ هو الذي يتحد في المعنى دون اللفظ التواطؤ waxa waay الاتحاد في اللفظ والمعنى مع تساوي يعني تواطؤ waxa la yiraahdaa lafdi iyo macnaba inay iswaafaqaan ay mid yihiin التشاكلna waxa waay الاتحاد في اللفظ والمعنى مع التفاوت في المعنى قوة وضعفا in la wadaago lafdi iyo macno in la wadaago ayadoo lala qabo kala duwanaansho xagga macnaha ah min xayثu الquwa والضacf macnuhu waa lagu kala awood badan yahay waan ugu kala daciifsan yahay sida alcilmi walwujuud oo kale cilmiga dadku ma ku siman yihiin mase waa mutafaawituun fi lcilm waa ku kala sarreeyaan soo maaha ayadoo insaan oo dhan cilmigiisu kooban yahay min xayثu اljumla laakiin haddana dhexdooda ayay haddana kala aqoon badan yihiin wa fowqa kuli dii cilmin caliim wujuudkuna waa la mid wujuud ullah iyo wujuud اlmakhluuq waa soo marnay labaduba soo maha wujuud ullahi iyo wujuud اlmakhluuq waxaa ka dhexeeya waa atashaakul tashaakul waayo oo lafdigii iyo macnihii waa la wadaagaa laakiin macnihii baa min xayثu اlquwa waاdacfi lagu kala duwan yahay wujuud ullahi waa mid waajib اlwujuud ah oo daa'ima oo azaliya wujuud اlmakhluuqna waa wujuud cadamna ka horeeyey fanaana uu soo haleelayo oo baaba'aya macnaha waa dhammaanaya waa naaqis waay waayo atakhaluf waa alikhtilaaf fi lafdi walmacna lafdi iyo macno labadaba waa isku khilaafsan yihiin وعدم الاشتراك في أي جزء من المعاني wax ishtiraaga kama dhexeeyaan juz ama qayb macaanida ka mid ay wadaagaan ma jirto wacadamu lishtiraak ishtiraag waa maxay asiga ishtiraaga marka hadda kuma jirin shantii laakiin wuu soo dhex galay ishtiraaga waxaa la yidhaahdaa waa alitixaad fi lafd huwa aladi yataxidu fi lafdi waykhtalifu fi lmacna lafdigii bay wadaagaan laakiin macnihii maxaa ka dhexeeya khilaaf iyo kala duwanaanshaan ka dhexeeya walidaalika waxaa shiiqu ku soo noqnoqonaya mar walba in loo inuu lahaa qadar mushtaraga ayaa ka dhexeeya soo maha qadar mushtaraga ayaa ka dhexeeya wayakhtalifu fi lmacnaa markuu ku leeyahay ulama jeedo macnaha guud xaqiiqadii ayay isku khilaafsan yihin ku kala duwan yihiin ama ishtiraaga wuxuu keenayaa macno guud in la wadaaga ma diidayo macnaha guud in la wadaaga ma diidayo taraadufku waxa waaye an huwa aladi yataxidu fi lmacnaa duuna lafdi waad aragteen in lagu leeyahay waa alfaadani waa mutaraadifa kalaamka culimada in baa ku aragteen laba lafdi oo kala duwan oo isku macno ah ayaa mararka qaar la isku cadfayaa soo maaha markaasa waxaa leeyahy labadan lafdi waa mutaraadifaan macnaha maxaa loola jeedaa macnuhu waa ka mid lafdigay ku kala duwan yihiin laakiin macnaha way isku waafaqsan yihiin khulaasadii marka intuu shiiku noo soo sharaxay oo dhan hal meeluu shiiku u socday waana fahamsantihiin aan u malaynaa meeshaasi meeshaasi waxaa waye allah subxaanaه wa tacaala sifaadkiisa iyo sifaatu cibaadihi inuu ka dhaxeeyo qadar mushtaraga nusuusta iyo adiladu way tusiyeen min kitaab اllah wamin sunati الnabiy alayh الsalaatu wasalaam sheikh waa soo sardiye waa soo marnay inuu adilo fara badan tusiyey yacni uu sheegay oo asmaa alla uu ku magacaabayo makhluuqaadkiisa isla asmaadaasna asiga uu isku magacaabayo sifaad uu ku tilmaamayo addoommadiisa isla sifaadkaasna asiga uu isku tilmaamayo laakiin waxaa ka dhaxeeya iyo waxa ay ku kala tagsan yihiin inuuna fahamsiiyu sheikhu ugu talagalay waxyaabuu noo sheegana waxaa ugu muhiimsan oo ka mid a suuragal ma aha inaan fahamno nusuustaas macnaheeda ilaa inaan qadar mushtaraga sugno mooyaan haddaad tidhaahdid macnuhu waa fahamsanahay qadar mushtaragana ma jiro waa arrin mustaxiilan suuragal ahayn waana ku khatimo hadalkiisa ugu dambeeyey wuxuu yidhaahday walowla almacna almushtarak maa amkana dalika qaطbuk haddii macno mushtaraga uusan jiri lahayn arrintaas marna ma suuro gasheen arrinta aan suuro gasheenin waa maxay aan suurogeli lahayn macnihii inaan fahamno ila waxaa ka horreeyay inuu yidhi wabihi sirnaa nafhamu lumuura alghaa'iba sidaasaan waxaan ku noqonnay dad fahmaya arrimihii qaa'ibka ah ee maqnaa haddaysan arrintaa ishtiraagaas jiri lahaynna lama fahmeen qof walbuu yidhaha marka qadar mushtaraga ma jiro macnaheedu waxa waaye nusuustan macnaheeda lama yaqaano samci iyo cilmi iyo basar iyo waxaan la sheegaa lama yaqaano idan ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisa sug tashbiihna ka fogow tashbiihna ka dheerow qadarka mushtaragaana keeni maayo tashbiih oo macnaha tamhiila tashbiiha ka dheerow aan leenahay waa midka ah bimacna tamhiil tashbiih inuu laba macno leeyahana sheikhu waa noo soo sheegay macno saxiixa oo ah bimacna tamhiil sharciguna anfiyey iyo macno mucatiladu ay ula jeedaan oo ah sifaadka alla subxaana wa tacaala inaanan la sugin macnaha dambe waa baail marka macnaha dambe waa baatil macnaha horena waa macno saxiixa waxyaabaha qaybiyaadka oo ilaahay nooga warramay ama ha noqdaan wax isaga ku tacalluqa ama ha noqdaan wax makhluuqaadkiisa kale naga maqan ku tacalluqa shiiqu laba u qaybiyo kitaabadan oo kale culimmadii hore ku dhihi maayaan arrintaasu labay u qaybsantaa midda koowaad waa sida midda labaad waa sida laakiin adaa waxaa la rabaa inaad hadalka ka fahamtay inuu taqsiim ku jiro labuu u qaybiyey waxyaabo wax la mida annaga aan aragnay oo aan naqaano oo midlahu aan garanayno kaasoo kale noogama baahna bayaan iyo caddayn gooniya noogama baahna soo maa in noola sheegaa bayaan noo ah sida caad dabeeshii halaagtay oo kaleu shiiqu uu ka warramayay oo tusaale ahaan u keenay ummadihii kalena waa la mid iyo qaraqu fircawn iyo qaybta labaad waa umuur haa'iba wax la midana annaga aanan haynin wax ayaga la mida annagu ma hayno maadaama wax la mida aanan hayn sharciga markuu nooga warramayo wuxuu noo sheegayaa alfaad waxyaabahaasi naga maqan iyo waxyaabaha aan naqaano inay lafdiga wadaagaan qadar mushtaragana uu ka dhexeeyo saasuu wuxuu nagu fahamsii karaa sharcigu waxyaabaha naga maqan inaan garanno caano markuu ilaahay jannada ku sheegayo caanaheennana ay la mid ahayn dantuu noogu sheegaya waa maxay yaa waxaanan weligeed magacooda maqal oo aanan arag haddii noola sheego ma suuradaysa karnasay yihiin waxaasi laakiin markii la yidhi wa anhaarun min laban marka hore horta waxaan fahamna laban wuxuu yahay kadib waana la qabto waxaa la yidhi caanaha u fahmina kan inuu dhan walba ka shabaho lafdigana way wadaagaan macno guud way wadaagaan laakiin ha u qaadanin jiho walba inay iska shabahaan hadda laakiin suurad waxaan haysanaa inay jannadii caano leedahay ah caanahaasina dhan walba aysan kala mid ahayn caanaha adduunyada laakiin qadar mushtaraga uu jiro waxaa noola sheegay malab inay jannadu leedahay annagu hadda malabaan naqaanaa haddaanan malabka magaca casala qur'aanka uusan ku sheegin ee magac aanan aqoonin loo isticmaali lahaa lafdi iyo iyo macno midna aan la garanayn ma fahmi lahayn waxa laga wado lama fahme laakiin markii malab la sheego malab waa macaan yahay kaan naqaano annaga haddana waxaana la yidhi kaan lama mid ahe waa ka sii macaan yahay waa ka fiican yahay halkaas waxaan suuradaysannay barwaaqo weyn inay halkaasi ka jirto malab ay leedahay malabka hadda annaga aan haysanana ka fiican kana wanaagsan laakiin qadar mushtaragaa ka dhexeeya sidaas haddaanan sharcigu noola khidaabi lahayn waxaanan aqoon lafdan waa macnaa noola sheegi lahaa waxbamaanan fahmnin wuxuuma wax laysku cadaabaya mase wax layskugu nicmaynayo sidee u yaallaan sidee u dhadhamayaan midna maana garanayn idan qadar mushtaraga iyo macno caamaa mar walba jira umuuraha qaybiga oo wax la mida aanan haynin markii noolaga hadlayo kuwaasi waa tusaalihii xaggee loo socdaa laakiin ma jannadiiya laga warramaya ee barwaaqadeeda mase sifaatka ilahi waa meesha loo socdo meesha loo socdo waa sifaatullah sifaatullah iyo sifaatulmakhluuqiin qadarka mushtaragga ayaa ka dhexeeya mar walbana maxaa daba jooga nafyu almumaathala laysa ka midlihi shay-un mar walbana waa in niyadaadu ay ahaato oo aadan ilaabin wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin